horta wax rasmigoon imika kuu sheegi karaa ma jiro way jiraan in layseera ararkay laakiin waxaad moodaa in wax badan laysla fahmi waayey kala daadsani baan anu arkayaa umana wakhtigiina uu isgurayaa waayo doorashada wax yar baa ka hadhay doorashadii maanta haddaan kol mowqaf cad meel laysla taagan iyadoo laba bilood ka hadhay wallaahi dee waxaan u malaynayaa rajadu aad iyo aad iyo aad bay gaaban tahay ayaan ku leeya rabadaan xidhiidhkiinu markaa waa caynkee in adiga iyo bilmatal qolyahan kale mucaaradka iyo guud ahaanba dhexdiinaba dee nin walba meeshiisumuu fadhiyaa way jiraan qaar isku yaro urursan laakiin haddana kolba kala tegaya oo doctor barood qoro sanad horteed isu tagtay haddana way kala baxeen macaaradka dhibaatada haysatana wataa marka hore aad moodaa in si sal banaan aan loo heshiin hadhow marka wax soo dhowaadaanna waa la kala yaacaya nasiib daraduna wataa waxbayaan dad kale eed la saarin waa wax mataqaanaa macaaradka gudihiisa jira wey arrintu weyaan marka kala daadsanaantaasu dee mustaqbal ma lehe markaa miyaan lays odhan karin waxaa iska quman inaad dowladda la shaqaysaan
horta dee waxaa layidhi fulaxantii ma moogo ummaddu waxay leedahay gacan baa lagula jiraa macaaradka ragna waxaaba laleeya way u shaqaynayaan anoon anoon cidna farta ku fiiqayn horaa soomaali u tiray macalcuuna muuqan doone saansaantana waxaabad moodaa inay ummaddu warkan ay sheegayso wax ka jiraan laakiin de wax rasmioo la taaban karo anuu iminka ma hayo wuxuuna waa iska soo bixi wuxuu waa waa wax gaaban beri tolan waa la arkay nin walba wuxuu ku dambeeyo iyo nin walba halka ummadda laakiin waxaa nasiib darro ah mas-uuliyadday dhabarka u saartay ay ummaddu macaaradka u saartay iyo siday u cagajiidayaan ayaa kaafiya kala dheeriya jaamac miyaan lays odhan karin markaad inigu dhexdiina xal weydeen iyo inaad isku tagtaan ood midowdaan ayaad farta ku fiiqaysaan dowladdu inay nacam faragelin inagu hayso de horta dowladdu inay faragelin inagu hayso xaq bay u leedahay waxa weyn ummad baa la kala jiidanaya waxa weeyaan nin walba wuxuu doonayaa inuu qofka dadka dadka kale la socdaa inuu kasbado oo uu soo dhawaysto uu ka soo jaro annagana hawshayadu waxay tahay inaan kuwa dowladda la socdo ka soo goosan laakiin de nin walba siduu u shaqaysto marka maanta waxaan leeyahay shaqadii mucaaradku way gaabinaysaa way gaabinaysaa way gaabinaysaa waay adiga muxuu yahay markaa mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad isugu tala gashay doorashooyin baarlamaana foodeen ugu soo hayaan dee kolleyba horta baarlamanka u malayn mayaanu inaan ka qaybgeli doono bal waxaan sugayaa halkay biyo dhigaan nimanka qolaa weli hoos wax ka wadwada halkay wax dhigaan markaasaan mowqifkayga iyo ummad iyo dadkay la socdaan talo bixin siin doonaa amba dee waxaan ku dhawaaqay in la qaadaco amba haddaan arko meel natiijo leh oo xun u yaralya inaan bal idhaa war bal dadkaa wax lala qabto laakiin weli iminka wax rasmiyan kuu sheegaa rabadaanu ma jiro